Guddoomiyaha Ururka Haweenka Degmada Baydhabo iyo Guddoomiyaha Ururka Horumarinta Xuquuqda Haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay weheliyaan xubno kale ayaa kormeeray kaamamka barakacayaasha magaalada Baydhabo. Ujeedka kormeerka ayaa la xiriiray sidii ay ugu korgeli lahaayeen baahiyaha ay qabaan qoysaskan iyo carruurta iyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha dhinaca nolosha ah ee haysta. Ugu horreyn, waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah qoysaskii la booqday.
baahdan intiis galaang meeshiidina aawkaw aawkan walsheen waay way isgale aada aawka ang moqon aawkana ilaahawiin ang moqon owlaada aada ang moqon ogdi una maagmaagda saasayraan reed qalalaasa mayar gee kaste way isgalanaadele hamiin wal isjirifoha ilaahay ersaagsheena reed adam una baaburba garafaa'eroha ed hee-ad walena aha godoomiyaag waa kadhiboonay dhibsani ma hee-ada sheen waayalena amba shalguuran gaaljibana shalguuriyohay yalena gee kasta mashaqeey kor guddoomiyaha ururka horumarinta xuquuqda haweenka koonfur galbeed soomaaliya aamina cabdiraxmaan jaamac ayaa ka hadashay dhankeeda baataha fadhiyaasha haddii oo balaanta iyo midilta kiisin sheegdanata baahda badantay ardeen baahda badantay khilaaf badan hasheenaasa khilaafaadkaas naqsisho xalliga aan baahnayn marka si si oo meel dheern ameebana gudaagin si nabadgelyole iyo isi kataw unasin kataw barna guddi kaamka dhankis lagu suubiyaw oo khilaafaadkaas iyo waxyaabaas xalliyawna wali jeelna inuuna hob ilaahay erg ugu dambeyntii guddoomiyaha ururka haweenka degmada baydhabo hindiyo isaaq cali ayaa sheegtay dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka barakacayaasha wali ogsigna badana kaamanka dad badan oo mayl eraay wali ogna oo kaamanka ku wareegayan oo eraayan mayl eraay hay-ada ku dareernaha may fadaanaha macnaha beesiinka qaadadayan waan hay-adna unku dareerna beengata dhoortookii ee barnaamijkaasaydi la kulugni unoo degmadaena dhoortooki barnaamijkaas aragna markuu horta wali faday dadkis lankisiinkooy koow lankisiinkooy tan horta dardaara oo ita koow lankisiinkooy oo hay-ada ku dareersan era macnaha wali aragnay dhoortook laman hayn sadin hayn xataa una lihira station jeyni xataa oo hay-ada ka dareer hay jiid sida ka dareer icer sida ka dareer hibla ka dareer hay-adooyina aan ku warqabna oo qalan i buuq leh qaadaan i laabtoob shawidan oo kaamata wareegaan dadka masaakinta iyoo buulan haysan geeg tabar hayta oo buulsha degan biyo u wadahayaan ciyaasho iyo daala dhacahayan eraayan beesaha iska aruuriya macnaha wala sansiyaana hungurisiin sheenana wala sansiyaana beesaha isku aruuriya oo walaksuubi kan isku aruuriya laanku isugu balan hayne may iska taxluujiya intii